samu'eelkii labaad cutubka toban iyo lixaad oo daa'uud markuu in yar dhaafay jiirta dusheedii waxaa u yimid siibaa oo ahaa midiidinkii mefibooshet isagoo wada laba dameer oo kooraysan oo dushoodana waxaa u saarnaa laba boqol oo xabbadood oo kibis ah iyo boqol rucbadood oo sabiib ah iyo boqol rucubood oo midho xagaa ah iyo sibraar kamre ah markaasaa boqorkii wuxuu siibaa ku yidhi war waxyaalahan maxaad ula jeeddaa oo siibaana wuxuu yidhi dameeraha waxaan u keenay in boqorka reerkiisu fuulaan kibista iyo midhahana waxaan u keenay in ragga dhallinyarada ahu cunaan kamrigana waxaan u keenay in ku alla kii cidlada ku itaal darnaada uu cabo markaasaa boqorkii ku yidhi meeh wiilkii sayidkaagu siibaana boqorkii buu ku yidhi yeruusaleem buu ku haray oo wuxuu yidhi reer binu israa'iil maantay ii soo celin doonaan boqortooyadii aabbahay markaasaa boqorkii wuxuu siibaa ku yidhi bal eeg mefibooshet wixiisa oo dhan adigaa iska leh oo siibaana wuxuu yidhi boqorow sayidkaygiiyow waan kuu sujuudayaa hortaada aan raallinimo kaa helo oo boqor daa'uudna markuu baxuuriim yimid waxaa ku soo baxay nin ay saa'uul isku cid ahaayeen oo magaciisa la odhan jiray shimcii ina geeraa wuu soo baxay isagoo habaartamaya intuu soo socday oo dhagxaan buuna ku tuuray daa'uud iyo addoommadii boqor daa'uud oo dhanba oo dadkii oo dhan iyo raggii xoogga lahaa oo dhammuna waxay joogeen midigtiisa iyo bidixdiisaba oo shamcii markuu habaartamayay wuxuu lahaa naga tag nin yahow dhiigga qabaa oo naga tag nin yahow waxmataraha ahi rabbigu waa ku kor saaray reer saa'uul dhiiggoodii oo dhan saa'uulkaasoo aad meeshiisii xukumayso oo rabbigu boqortooyadii gacantuu u geliyey wiilkaaga absaaloom oo bal eeg adiga balaayadaadii baa kula tagtaye maxaa yeelay waxaa tahay nin dhiig qaba markaasaa abishey oo ay seruyaah dhashay wuxuu boqorkii ku yidhi war eygaan dhintay muxuu kuu habaarayaa boqorow sayidkaygiiyow waan ku baryaaye iddaa intaan u tago aan madaxa ka gooye kolkaasaa boqorkii wuxuu yidhi kuwiinna ay seruyaah dhashayow bal maxaa inoo dhexeeya hadduu habaartamay oo rabbigu ku yidhi daa'uud soo habaar bal yaa ninkan ku odhan kara war maxaad saas u yeeshay daa'uudna wuxuu ku yidhi abishey iyo addoommadiisii oo dhanba bal eega wiilkaygii iga soo baxay ayaa doonaya inuu nafta iga qaado haddaba intee in ka badan ayaa ninkan reer benyamiin igu samaynaya haddaba ninkan iska daaya ha iska habaartamee waayo rabbigaa saas ku amray mindhaa rabbigu intuu dhibaatadayda eego ayuu wanaag iigu beddeli doonaa habaarkuu maanta igu habaaray sidaas daraaddeed daa'uud iyo raggiisiiba jidkii bay mareen shimciinna wuxuu maray buurtii agtiisa ahayd dhinaceeda oo intuu sii socdayna daa'uud buu habaarayey oo dhagxaan ku tuurayey ciidna wuu ku soo saydhiyey oo boqorkii iyo dadkii isaga la jiray oo dhammu waxay yimaadeen iyagoo daalay halkaasuuna ku nastay markaasaa absaaloom iyo dadkii reer binu israa'iil oo dhammu yeruusaleem yimaadeen iyagoo uu axitofel la socdo oo kolkii xuushey kii reer arkii oo daa'uud saaxiibkiis ahaa uu absaaloom u yimid ayaa xuushey absaaloom ku yidhi boqorku ha noolaado boqorku ha noolaado markaasaa absaaloom wuxuu xuushey ku yidhi ma sida tanaad ugu roonaanaysaa saaxiibka maxaase saaxiibkaa u raaci weyday xuusheyna wuxuu absaaloom ku yidhi saas ma aha laakiinse kii rabbiga iyo dadkan iyo reer binu israa'iil oo dhammu doorteen ayaa ilahaanaya oo isagaan la joogayaa oo haddana balyaan u adeegaa soo wiilkiisa ma aha sidaan aabbaha ugu adeegi jira oo kale ayaan haatanna adiga kuugu adeegayaa markaasaa absaaloom wuxuu axitofel ku yidhi balka tali waxaan samayn lahayn oo axitofelna wuxuu absaaloom ku yidhi waxaad u tagtaa naagaha addoommaha ah ee aabbaha ee uu uga tegey inay guriga dhowraan oo reer binu israa'iil oo dhammuna waxay maqli doonaan in aabbaha ku karahsaday dabadeedna inta kula jirta oo dhan gacmahoodu way xoogaysan doonaan sidaas daraaddeed absaaloom teendhay uga dhiseen guriga dushiisa oo absaaloomna wuxuu u tegey naagihii addoommaha ahaa ee aabbihiis iyadoo ay reer binu israa'iil oo dhammu ujeedeen oo waayahaasna taladii axitofel ku talin jiray waxay ahayd sidii ilaah hadalkiisa markii ilaah wax la weyddiisto oo kale oo axitofel taladiisuna saasay la ahayd daa'uud iyo absaaloomba